العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين darsigeenii hore oo ahaa darsigii afraad ee ka mid ahaa duruusteena imtixaanaha waxaaynu ka hadalnay a'imada ahlu sunnaha ee qadiyadda ku saabsan alqawaaniin alwadciya kala mid dhigay aslulmasalaha waa alxukm bigayri ma anzala allah oo tilmaamay inay gaalnimo noqonayso haddii uu xalaashado ama xukumkii ilaahay uu dafiro ama uu beeniyo amaba se uu ka fadilo xukumka ilaahay ama uu la simo ama qawaaniinta isagu uu dejistay dadka uu ugu sheegay inay tahay sharcigii ilaahay iyo diin allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey inay xaaladaha kufri iyo gaalnimo noqonayso haddiise intaa midina aanay la socon inay noqonayso kufrun duuna kufr gaalnimo yar ama kabiira min alkabaa'ir dembi dembiyada waaweyn ka mida waxaynu markaa akrinay aqwaasha culimada wax ka mida labaatan caalim in ka badan ayaynu masaladaa ka soo naqlinay ama ka soo raray waraaqaha ayaanay ku qoran tahay fataawada culimadu intaaynaan akrin darsigeena caawa sida aynu ballan qaadnay isagoo ah darsigii shanaad waxaa ciwaankiisuu noqon doonaa iqaamatu alxujati waalburhaan cala dacfi alqowli biاtafriiq bayna alqadiyati waalqanuuni alcaam waxaynu sheegaynaa adilada xujadka iyo baraahiinta tilmaamaysa in la kala tafriiqiyo oo la kala geeyo marka qadiya mucayana qadiyad gaara bigayri maa anzala allahu lagu xukumo iyo marka qaanuun caam oo guud laga dhigto alxukm bigayri maa anzala allah waa qowl markaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen waxaynu tilmaanay qowlka hore alxukm bigayri maa anzala allah kulluhuba waa gaalnimo iyadoo la kala qaadqaadin qowlkaasi inuu yahay qowl khawaarij markaa qowl kale oo wasata oo qowlka ahlu sunnaha ee asalkaa u dhaxeeya iyo qowlka khawaarijta ayaa dadka qaarkood markaa ay ku qowleen oo waxay yidhaahdeen haddii xaakimka xukunka aslan wuxuu ku xukumaa uu yahay bimaa anzala allah laakiin mararka qaarkood uu khilaafo itibaaca lilhawa kaasi ayaan gaaloobahayn laakiin ka asaalatamba wuxuu wax ku xukumayaaba ay tahay qawaaniin wadciya ama isagu ha dejiye ama cid kaleba ha u dejisee taasi waa kaafir bay yidhaahdeen markaa kala kaxaynta ama kala geynta la kala geynaayo laba xukum la kala siinayo xaakimkaa qadaayaadka qaarkood ku xukumaya bigayri maa anzala allah iyo kaa qawaaniinta wax ku xukumaya tafriiqa noocaasi inuu yahay mid daciifa oo aan daliil ku binaysnayn ayaa darsigeenna caawa u ku saabsanaan doonaa sideedabana kolley waad la socotaan ciddii darsiga hore ula socotay qadiyadda marka aynu ka niqaashaynaa ma aha ma xalaal baa in wax lagu xukumo bilqawaaniin alwadciya oo bigayri maa anzala allah mise waa xaaraan taasi waa amrun mafruuqun minhu oo muslimiintu ay isku waafaqsay inay xaaraan tahay in wax lagu xukumo diintii ilaahay soo dejiye waxaan ahayn oo dembi ay tahay ilaahay lagaga fogaanayo qofkana xaaladaha qaarkood gaalnimo ay gaadhsiin karto laakiin waxa aynu ka hadlaynaa masalada ah ma dembi gaalnimo gaadhsiisan baa mise waa dembi gaalnimada ka sokeeya waa in la fahmo maxalu nisaacu inuu intaa yahay ilaa toban waje ayaynu tilmaami doonaa oo aynu ku caddaynayno inaanu farqi u dhaxayn inuu hal mar ku xukumo bigayri maa anzala allah iyo inuu noloshiisa oo dhan ku xukumo bigayri maa anzala allah iyo inuu qaanuun dejisto iyo inaanu qaanuunba dejisana maalinba wixii ay la noqoto inuu ku xukumo tobankaa waji insha allahu tacaala waxay koobsan doonaan qawaacid wa dawaabid muhima fii baabi takfiir waxaa ku dhex jira qawaacid iyo dawaabid aada u muhima oo qofka taalibulcilmigu u baahan yahay inuu garto baabkan tagsiirka marka laga hadlaayo waxaa kaloo dhex socda tobankaasi qodob darsigeenna caawa uu ka kooban yahay yacnaa shubahaadka dadka qaarkood oo masaladan wax ku tagsiiriya had iyo jeer aale ay xujaystaan iyo jawaabtooda oo wada socoto qodobka koowaad wuxuu yahay ana alxukma bigayri maa anzala allah ida kana mukafiran bidaati istawa qaliilu wa kasiiruhu fii naqdi liimaan wain lam yukafiran bidaatihi istawa qaliilu wa kasiiruhu fii cadami naqdi liimaan waa masalo darsigii hore aynu ka dhawaajina ama aynu tilmaanay alxukmu bigayri maa anzala allah hadduu gaalnimo sidiisa u yahay diinta lagaga baxo intiisa yar iyo intiisa faraha badani isku mid bay noqonayaan oo diinta waa lagaga baxayaa ka badsada iyo ka yaraysada haddaanu sidiisa gaalnimo u ahayne dembi kale uu yahayna intiisa yar iyo intiisa badani waa ka finaanayaan inaan diinta lagaga baxaay ka gayrihi min alkabaa'iri wاdunuub salaan shurb اlkhamr wالzina wاdulm wagayriha min almuxaramaat waxaynu ogsoonnahay intooda yar iyo intooda badan inay isku mid tahay oo inta yar ee zinadaa mar haddaan islaamnimada lagaga baxayn inta badanna lagaga bixi maayo kadalika waxaynu ogsoonnahay waxyaabaha gaalnimada intooda yar iyo intooda badan inay isku mid qofka hal mar ilaahay caaya iyo ka caadaysta labaduba gaalnima ayay ku jiraan oo la odhan maayo keli hal mar buu caayo o gaaloobi maayo kana in badan buu caayaayo waa gaal la odhan maayo marka alxukmu bigayri maa anzala allahuna waddadaas unbuu maraya laba kama dhaxayso inuu ka mid noqdo dembiyada aan lagu gaaloobin oo intiisa yar iyo intiisa badaniba isku mid noqoto aan lagu gaaloobin iyo inuu ka mid noqdo dembiyada lagu gaaloobo diinta lagaga baxo oo markaa intiisa yar iyo intiisa badanba lagu gaaloobo haddiise waxa weeyaan la yidhaahdo alxukmu bigayri maa anzala allah intiisa yar lagu gaaloobi maayo intiisa faraha badanna waa lagu gaaloobaya taasi waxa ay noqonaysaa khuruuj ama bixitaan laga baxay asalkaa ah maa yanqudu aliimaan yastawi qaliiluhu wa kasiiru waxa iimaanka buriye intiisa yar iyo intiisa badan waa isku mid waxaanay noqonaysaa in la sugay xukumeen daliil lahayn haddaad tidhaa dembiga intiisa yar diinta lagagama lagagama baxo intiisa badanna diinta ayaa lagaga baxa waxaad sugtay xukum xukumkaasina daliil buu kaaga baahay daliil baa lagaa rabaa inaad la timaado haddaba waxay caddeeyeen aimadu raxmatullaahi calayhim dembigu haddii uu yahay mid lagu gaaloobo in jinsigiisa lagu gaaloobayo jinsigiisuna dhiigga u xalaalaynayo jinsigiisa markay leeyihinna waxay uga jeedaan mar haddii wax ka mida la helo ama ha badnaato ama ha yaraatee dembiga haddii aan lagu gaaloobinna intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid oo lagu gaaloobi maayo dhiigga qofkana xalaalayn maayo sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa la yidhahdo assaarib almasluul ee uu kaga hadlo masalada ku saabsan yaani shatmu rasuul cayda rasuulka la caayo xukunkeeda ayaa wuxuu caddeeyey cayda rasuulka la caayo inay gaalnimo tahay haddii la badsadiyo haddii la yaraystaba waxaanu kitaabkiisa ku radiyey dadka qaarkood oo yidhi macnaa inta yar lagu gaaloobi maayo inta badan baa lagu gaaloobaya isagoo taasi ka jawaabaya wuxuu yihi shaikulislaam aljinsu almubiixu liddam laa farqa bayna qaliilihi wa kasiirihi wa haliidihi wa khafiifihi fii kownihi mubiixan liddam shayga dhiigga xalaaleeya qofka dhiiggiisa xalaaleeya markuu qofku la yimaado farqi uma dhexeeyo intiisa yar iyo intiisa badan intiisa adag iyo inta khafiifka xagga dhiig xalaaleynta isku mid bay ka noqonayaan sawaaءn kaana qawla aw ficlan shaygaasi ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo kariddati wالzina wاlmuxaarabati wanaxwi dalik sida riddada gaalowga wixii lagu gaaloobo iyo zinada iyo muxaarabada shuftanimadii iyo waxyaabaha lamidii intooda iyo intooda badaniba waa isku mid macanaa riddada waxaa la idhaahdo shay kastoo lagu ridoobo intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid zinadana inteeda yar iyo inteeda badani waa isku mid oo dee kii muxsanka ahaa waa la rajminayaa dhagax baa lagu dilayaa ma in badan ha sinayste ama in yar ha sinayste muxaarabaduna waa la mid oo ka maalin qura shufta noqda ee dadka waxa weeyaan jidka u gala khawafa annaas iyo kamaal arrintaa caado ka dhigtaa isku mid bay noqonayaan wa haada huwa qiyaasu lusuul usuushiiyo qawaacidda islaamku siday keensanaysaa waa sidaa faman zacama ana min alaqwaali aw ilafcaali maa yubiixu dam idaa kasura walaa yubiixuhu maca alqila faqad kharaja can qiyaasi lusuul qofka haddaba sheegta aqwaasha qaarkood ama afcaasha qaarkeed inay dhiigga xalaalayso haddii ay farabadato qofkii sameeyey dhiiggiisu xalaalu noqonayo haddii ay yar tahayna inaanu dhiiggu xalaal noqon ahayn faqad kharaja can qiyaasi lusuul waa ka baxay kaasi usuusha iyo qawaacidda islaamku waxa ay keensanaysa walaysa lahu dalika ilaa binafsi yakunu aslan binafsihi iskamana odhan karo qofku shaygaa marka la badsadana waa lagu gaaloobaa ama dhiigga ayuu xalaaleeyaa marka in yar lagala yimaadana laguma gaaloobo ama dhiiggama xalaaleeyo ilaa deli in la yimaado mooyaane sidaa sheegaya walaa nasa yadulu calaa ibaaxati alqatli fi lkatiir duuna alqaliil lagamana soo heliyo nusuusta daliil tilmaamaya shay intiisa yari inay dhiigga aanay xalaalayn intiisa badan inay xalaalayn ama intiisa yar aan lagu gaaloobin intiisa badanna lagu gaaloobo taa nusuusta laga soo heli maayo asaarib almasluul nusqada muxaqaqa ee saddexda juza ama saddexa mujalladooda juska labaad safxada boqol iyo lix iyo toddobaatan waxaa kalo uhi shekh اiسلام iبn تaymiya وإida kanat اluصuل الmansusaة aw اlmujmع عalayha mustawiya fi ibaaxaة الdam bayna اlmaraة الwaaxidaةi wاlmaraat الmutacadida kana اlfarqu baynahma fi ibaaxaة الdam isbaata xukmi bila asli walaa nadir bal calى khilaafi اluصuuli الkuliyaةi wadalika غayru jaa'iz wuxuu leeyahy nusuusta laysku waafaqsan yahay waxa ay sinaysaa arrimaha dhiigga xalaaleeya haddii hal mar qofku uu sameeyo haddii marar badan uu sameeyo marka in la kala tafriiqiyo oo la yidhaahdo halka mar ama inta yari xalaalayn maysa inta badan baa dhiigga xalaalaynaysa taasi waxay noqonaysaa isbaata xukun bilaa aslin walaa nadiir in xukun la sugay daliil aan loo haynin wax looga qiyaas qaato lagu shabahaana aanu jirin bal calaa khilaafi alusuuli alkuliya usuusha guud ee islaamka mid khilaafsan bay noqonaysa wadalika gayru jaa'iz in la sugo xukun aan nas loo haynin usuushiina khilaafsan waa mid aan banaanayn wa yuwadixu dalika buu leeyahay taa waxay noo caddaynaysa ana maa yanqudu aliimaana min alaqwaal yastawi fiihi waaxiduhu wa katiiruh waxa iimaanka buriya hadallada ka mida halkiisa mar iyo intiisa badan waa isku mid oo ka hal mar ka in badan sameeyo sida iimaankiisu u burayo ayaa ka hal mar la yimina iimaankiisu u buraya asaarim juska labaad boqol toddobaatan iyo sideed waa sii wada waxa weeyaan hadalkaa hadallo lamida waa ku qoran ilaa boqol sagaashan iyo toddobaatan iyo sagaal halkaa markaa waxaynu ka fahanay inay tahay mid baatila oo nusuus iyo usuusha toona aan waafaqsanayn in shay la yidhaahdo ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ictiqaad ha noqdee intiisa yari iimaanka ma buriso intiisa badanina way burisaa qowlkan markaa odhanaya waxaa la kala tafriiqinaya laba xukun la kala siinaya alqadiya almucayana iyo alqawaaniin sidaasi ayuu ka dhigan yihi oo alqawaaniintu waa maxay so alxukmu bigayri maa anzala allahu gi oo isbiirsaday un maaha ma wax kale ah oo farabatay markaa sida halka mar aad u leedahay iimaanka ma buriso diinta lagaga lagagama baxo ayaa intaa faraha badan ee isbiirsaytana ila xukum noqonaysa haddaad kala tafriiqiso laba xukum aad kala siisana waxay noqonaysaa anaka asbadta xukman bilaa aslin walaa nadiir wakhaalafta qiyaasa alusuul almujmac calayha inaad sugtay xukum aan daliil lahayn wax looga qiyaas qaato shareecada ku sugan oo la haleeshiyaana aanu jirin bal qawaacid iyo usuusha shareecada waxa weeyaan khilaafsan taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad أنه لا يجuز لأحد kاn mkاn أn يqyda ma أطلqh شhاaرع شhريف إlا بdليل وbayinaة min kitaabi aw suنة شhareecadu waxa ay iطلاaqday ay sii daysay xaaladihiis oo dhan isku mid ay ka dhigtay qofna uma banaana inuu xaaladaha qaarkood xukun gooniya uu siiyo ilaa dliil inuu keeno mooyaane adilada ku soo aroortay alxukم بغayri ma أنزل الlah kulha waa waaxida inta yar iyo inta badan may kala duwin lam tufariq waxaana ahlu sunnahu ay ku ijmaaceen ana man lam yaxkum bima anzala allah fii qadiyatin aw qadaa'iha katiira fahuwa kaafir kufran akbar in kaana mustaxilan aw jaaxidan aw mukadiman aw mufadilan aw musaawiyan aw muftariyan cala allah binisbati sharci almubadel ila allah qofka ku xukuma sharciga ilaahay waxaan ahayn hal qadiyo ama qadaaya fara badan waxay isku waafaqeen inuu yahay kaafir kufri diinta lagaga baxayo hadduu xalaagsado ama xukumkii ilaahay gafiro ama uu beeniyo ama xukumkiisa ka ilaahay uu ka fadilo ama uu la simo amaba se ilaahay uu ku been abuurto oo xukumkaa hawadiisa uu ka keenay dadka uu ugu sheegay inuu xukumkii ilaahay laakiin inuu kaafiriya waa la isku waafaqay ama haddii waxa weeyaan uu ku xukumo bigayri maa anzala allah isagoo intaa midna aan ictiqaadsanayn waxyaabaha lagu gaaloobayo o dhami aanay la socon fii qadiyatin aw qadaaya aw biqaanuunin caamin fahuwa kaafir kufran asqar laa yanqul can ilmilla mar haddii mukafiraadkaa kale aanay la socon ama qadiyad qura ha noqoto ama qadaayaad badan ha noqoto ama qaanuun iyo disfuurba ha ka dhigteen waxay noqonaysaa kufri yar iyo dembi weyn oo miladiyo diintaan lagaga baxaayo wahada fahmu salaf li hadihi alaaya salafkuna aayadda sidaas ayay u fahmeen saxaabada iyo taabiciin ibnu cabbaas miyuu kala qaaday waman lam yaxkum yanzil allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun soo ma odhan kufrun duuna kufr iyo kufru laa yanqul can ilmilla markaad qawaaninta ka hadlaysaba wax kalaad deliishanaysa oona aayadda ahayd falaa rabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum yaanay tafsiilin culimadu aanay odhan haddii mukafiraadkaasi ay la socdaan iimaanka la diinayo waa asluliimaan qofka iimaanba ma lahabay noqonaysa haddii mukafiraadkaa kale aanay la soconna waxaa la diidayaa waa kamaalu liimaani alwaajib waa iimaankii waajibka ahaa baan dhamaystiran weeyaan macnaheedu oo qof iimaankii waajibka kuwa aan la wada iman buu noqonaya markaa salafku lam yufariqu yaana saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imatu ahli sunna xukm bigayri maa anzala allah suwarkiisa iyagoon kala qaad qaadin fii qadiya aw qadaaya aw qaanuun caam welibaba tafsiilkaasun bay sheegayeen markaa ninka idha waa la kala qaad qaadaya isaga ayaa daliil laga rabaa hadduu idha waman lam yaxkum anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruuna baa u daliila in taxkiimu lqawaaniin ay kufri tahay waxaa la leeyahay dee haddaad sidaa tidhaahdo waxay daliil u tahay qadiyadda qurina inay kufrita aayaddu labadamay kala tafriiqin haddaad tira qawaaniintu inay kufrisa waxaa u daliilo falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum waxaa lagu leeyahy qadiyad hal mar hadduu ku xukumana inay kufri tahay bay aayaddu daliil u noqonaysaa haddii madhabkaaga lagu raaco haddaad tidhaahdo waman lam yaxkum anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun markuu hal mar ku xukumo itibaacan lilhawa kufrigiisu waa kufrun duuna kufr iyo waxa lagu leeyahy marar badan markuu ku xukumana waa lamid oo aayaddu waa iyadii uun laba aayadood ma kala aha wakadalika adilada kale ee baabka waxa weeyaan ku soo aroortay walihada ba alimaam ibnu baz raxmat ullahi calayhi markuu qadiyadda qawaaniinta ka hadlayey wuxuu ku dabaqayaa asarka ibnu cabbaas kamaa qaala ibnu cabbaas wagayruhu min asalaf kufrun duuna kufr qaanuunka haddii aanu xalaashan ama shareecada ka fadilin arrin kaloo gaalnimo haddaanay raacin siduu ibnu cabbaas iyo hayruhu min asalaf ay yidhaahdeen waa kufrun duuna kufri buu leeyahy fajacala kalaama ibna cabbaas في تفsيr hadi الآياaت cاamا في الqضيةi والqاnوuن waxaa markaa qodobkaa sii taakiidinaya qodobka saddexaad oo ah a'imadii hore iyo culimada ahlu sunnuhu markii ay ka waramayeen manaad takfir alyahuud yuhuudda gaalnimadooda waxaa cilo iyo sabab u ahaa odhan kartaa yuhuuddu miyaanay sidoodaba gaalo ahay sidooda gaalay marka hore u yihiin laakin waxaa la dhaha kufrigu manaa yatajaza isagoo gaalu haddana gaalnimo labaad uu la iman karaa qadiyadda mucayanka oo ah qadiyat alxukm bigayri maa anzala allah oo yuhuudi ay samaysay markay aimadu ka warramayeen sababtay ugu gaaloobeen maxay tahay waxay tilmaameen sababtay ugu gaaloobeen inay tahay duxuudka xukumka ilahay ay dafireen iyo ilahay ay ku been abuurteen xukumka ilaahay sidee bay u dafireen markii la yidhi hal tajiduuna rajma fi fi tawraat qofka zaaniga ee muxsankaa in la rajmiyaa tawraad ma ku qorantay maya bay yidhaahdeen waa dafireen oo haddaa maxaa ku qoran dee waxaa ku qoran in la fadeexadeeyo ilaahay bay markaana ku been abuurteen marka allaa shaka walaarayay yuhuudi inay dejisatay qaanuun qaanuunka dejisteen muxuu ahaa kooda daciifka ahi haddii uu sinaysto in xadka lagu oogo ka shariifka ahi haddii waxa weeyaan uu la yimaado maa yuujib alxadna inaan xadka lagu oogina si kale un loo yaro ciqaabo alaysa hada qaanuunan mukhalifa lisharci illah kaasi miyaanu ahayn qaanuun ilahay sharcigiisa khilaafsan haddana qadiyaddaa culimadu markay ka hadlayeen may odhan yuhuudi sababtay u kufriyeen waxay tahay fii haadihi almas'ala qaanuunkan iyo istilaaxan ay dejisteen culimadu saa may odhan ee waxa ay ka dhigeen sababta ay u kufriyeen fii hadihi almas'ala juxuudahum waiftira'uhum cala allah haddii marka mujarad taqniin alqawaaniin wa wadcaha walistilaax calayha hadday sideeda kufriya gaalnimo u tahay ahlucilmigu waxay odhan lahaayeen yuhuudi markay samaysay qaanuun sharciga ilaahay khilaafsan bay kufrideen laakiin may odhaneen waxay yidhaahdeen yuhuudi waxay u kufriday lijuxuudihim wa kadibihim wa iftiraa'ihim cala allah mana banaana arrin sideeda gaalnimo u ah in cillo looga dhigo juxuud iyo istixlaal iyo iyo iftiraa iyo wax lamida qofka ilaahay caayad saalahan ma odhan kartid wuxuu u gaaloobay inuu ilaahay caayaad u xalaashaday ma odhan kartid waxaad leedahay mar hadduu ilaahay caayaba caydaa lafteedaaba gaalnimaa marka tacliilka culimadu takfiiru lyahuud aladiina wadacuu lahum qaanuunan ay ku tacliiliyeen ay ku sababeeyeen juxuudka iyo kitmaanka iyo aliftiraac cala allah waxay daliil u tahay in qadiyatu alqawaaniin wadciya in tafsiil lagu sameeyaa oo haddii qofka juxuud iyo iftiraac cala allah iyo mukafir kale u raaco la yidhaahdo waa gaalnimo haddii kalena gaalnimo maaha waa dembi weyn inay qadiya tahay qadiima bal inay tahay min kalaaf min kalaami salafi lumma ayay noo caddaynaysaa marka waxaynu nidhi ana asalafa walculamaa min ahli sunnati jacaluu manaata takfiir alyahuud aladiina qananuu qaanuuna mukhaalifa lisharci waاsطalaxuu calayhi aljuxuuda walkadiba cala allah walow kaana ataqniinu kufra bidaatihi lama callaluu takfiir alyahuud biljuxuudi walkadibi cala allah bal saraxuu biana almuslima laa yakfur bimujaradi hada alficl bal culimadu waxay tasriixiyeen taqniinka ama qaanuun dejinta yuhuuddu ay samayso qof muslimi haddii uu sameeyo inaanu ku kufri yahayn ficilkaasoo qura ilaa idaa facalahu calaa sabiili ma facaluu ilaa ficilkiisaa inay ula socoto mooyaane wixii yuhuudu la socday oo ah aljuxuud walkadib waliftirac cala allah ibnu kasiir wuxuu yidhi isagoo sababaynaya yuhuuddaasi qaanuunka dejisatay sharcigii ilaahay khilaafsan sababtay u gaaloobeen liannahum jacaluu xukma allahi qasdan minhu wacinaadan wacamda xukumkii ilahay bay dafireen buu yidhi oo rajmigu tawraad kumaba jira bay yidhaahdeen miyay bannaan tahay arrin sideeda gaalnimo u ah qofka ku gaaloobay marka laga warramayo in la yidhahdo wuxuu ugu gaaloobay liannahu jahl laa yajuus hada min madhab almurjica walaysa min madhabi ahli sunna waljamaca ee arrintanay sameyneen sideeda gaalnimo u ahayna sababtay ugu gaaloobeen juxuudka ay tahay ayuu ibnu kasiir raximah allahu tacala fii tafsiir ilaaya ku caddeeyey waxaa hadalkiisa kasii caddaan badan hadalka ibnu jariir aabari ibnu jariir wuxuu yihi fain qaala qaa'ilun faina allaha tacaala dikruhu qad cama bilkhabri bidalika can jamiici man lam yaxkum bima anzala allah fakayfa jacaltahu khaasan hadduu qof yidhaahdo ilaahay ma kala qaadqaadin dadka ku xukumo bigayri maa anzala allah dhammaantoodba ilaahay kaafiruuna buu ku sheegay maxaad adigu uga dhigtay mid ku khaasa yuhuudi aayaddu ay ku soo degtay haddii su-aashaa la weydiiye buu leeyay ibnu jariir qiila ina allaha tacaala cama bilkhabari bidalik ilaahay subxaana wa tacaala khabarkan waxa uu ka warramay can qowmin kaanuu bixukmi illahi aladii xakama bihi fii kitaabihi jaaxidiin oo aayadduba cidda ay ku soo degtay ee lagu xukumay inay kaafiruuna yihiin waxay ahayn xukun dafir dad dafirsan xukunkii ilaahay fa akbara canhum anahum bitarkihim alxukma calaa sabiili ma tarakuuhu kaafiruun marka ilaahay markuu leeyahy wman lam yaxkum anzal allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun wuxuu ujeedaa kuwa xukunka ilaahay dafiro be iyaga ayuu aayaddu kusoo degtaysa rasuulkuba caddeeyey kulluhaa fi lkufaar ayuu ihi rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim marka ilaahay wuxuu tilmaamay inay kaafiruuna yihiin oo ay ku gaaloobeen xukunkaa ilaahay ay ka tageen ee sidaa la sheegay ee ah inay dafireen xukunkii ilaahay uga tageen maaha mujaradu tarkiga tegis soo qura maaha xukumkii ilaahay bay ka tageen iyadoo ka tegistoodaasi ay la socoto dafiritaan ilahay xukumkiisa ay dafireen faakbara canhum anahum bitarkihim alxukma wuxuu ilaahay ka warramay tegista ay ka tegeen xukumkii ilaahay calaa sabiili maa tarakuuhu ee sidaa la sheegay ay uga tegeen oo ah juxuudkaa kaafiruuna inay yihiin wakadalika alqawlu fi kuli man lam yaxkum ma anzala lah jaaxidan bi huwa billahi kaafir markaa malihin yuhuud bay ku khaas tahaayeen qof kasta oo aan ku xukumin sharcigii ilaahay isagoo xukumkii ilaahay dafirsan isna sidoodoo kale u kaafir noqonaya kama qaala ibnu cabaas liannahu bijuxuudi xukm allahi bacda cilmi anahu anzalahu fi kitaabi nadiiru juxuudi binubuwati nabiyi bacda cilmi anahu nabiyu markaa dafiritaanka xukumka ilaahay uu dafiray isagoo garanaya isagoo ogoo garan ilahay inuu soo dejiyey waxay la mid tahay inuu nebinimada nebi maxamed uu dafiray marka ibnu jarir hadalkiisa maxaa ka cad yana manaatu takfiir alyahuud aladiina wadacuu lahum qaanuunan inuu ahaa aljuxuud qofka muslimkee ka taga xukunka ilaahay qaanuun dejistaana inuu kufriya ayuu gaaloobayo markuu sidooda kale uga tago oo ficilkiina uu kala mid noqday ictiqaadkiina uu kala mid noqday iyaga ficilkii uu kala mid noqdo xukumkii ilahay uu ka tago ictiqaadkiina uu kala mid noqdo xukumka ilaahay uu uga tago juxuudan dafiritaan uu dafiraya awgeed haddii markaa qaanuun dejintu sideeda gaalnimo ay u tahay diinta lagaga baxayo qaanuun dejintaa yuhuuddu ay ku gaaloobeen kuma sababeeyeen ibnu jariir juxuud oo shayga sidiisa gaalnimo u ah marka laga warramayo laguma sababeeyo juxuud juxuudku sidiisuu gaalnimo u yahay haddii markaa tarkigu ama ficilku sidiisa gaalnimo u yahay laguma sababeeyo waxyaabaha kale cinda ahli sunnati waljamaca marka hadda waxay nooga caddaatay man wadaca qaanuunan mukhaalifa lisharci illah waxakama bihi kama wadacat ilyahuudu lahum qaanuunan mukhaalifa lisharci illahi waxakamuu bihi yakunu kaafiran kama kafarat alyahuud ida xakama bihi calى sabiili ma xakamat bihi alyahuud waxa uu ku gaaloobayaa kaa qaanuunka dejisee ku xukumay sidii yuhuud oo kale marka xukumkiisaasi kii yuhuudda uu la mid noqdo ee uu kala mid noqdo xagga dafiritaanka yuhuudda xukumki ilahay ay dafirsanay ilahayna ay ku been abuuranaysa laakiin haddii xagga qaanuun dejintu inuu ka waafaqo oo isaga juxuudki uu ka maqan yahay iyo mukafiraadkaa kale ay ku dhaceen yuhuuddu fi hadi lmasala dee la xukum noqon maayo wa qaala alqasimi raximah llah fi maxaasini taawiil tafsiirkiisa la yidhaahdo iman lam yaxkum bidalika mustahinan bihi munkiran lahu kama yaqtadiihi ma facaluu iqtidaa'an bayinan faulaa'ika hum alkaafiruun qofka aan ku xukumin sharciga ilahay isagoo sharciga ilaahay quursanaya xaqiraya oo munkiran lahu dafirsan oo diidan kama yaqtadiihi ma facaluu sida ay keensanayso ama uu keensanayo waxaa yuhuuddu ay sameeyeen fa ulaa'ika hum alkaafiruun kaasi ayaa kufriyaya ka markaa xukumkiisa bigayri ma anzala allah uu ku xukumaya uu yahay mid ku dhisan xaqiris ilaahay sharcigiisi uu xaqirayo dafiritaan uu dafirayo sidaa yuhuudi ay sharcigii ilaahay u dafirtay ay u inkirtay markaasi ayuu noqonayaa mid gaalooba sidaa yuhuudi ay ugu gaalowday laakiin haddii istihaano iyo inkaar aanay la socon quursi iyo dafiritaan xukunkii ilaahay u dafirayo arrinkiisa uu yahay un mujarad inuu sharcigii ilaahay khilaafo oo xakama biqaanuunin wadciyin mukhaalifin lisharci illah dee ficilkaasoo qura ku gaaloobi maayo waayo yuhuudi ficilkoo qura kumay gaaloobine waxay ku gaaloobeen bilistihaanati bisharci illaahi waalinkaari lahu waa waadix hadalkiisa mufasiriinta markaan tafaasiirtooda aan eegay macna waxaad arkaysaa dhammaantoodba in kufru lyahuud fii hadi lmasala ay ku cilaynayaan juxuudki iyo kadibki iyo iftiraaga taasina waxay noo cadaynaysa inu ku celcelinay inaan mujaradi takniinka aanay ku gaaloobine ay ku gaaloobeen inta aynay u raacday juxuud oo sidiisa gaalnimo u ah nawaadixkii baan malaynaya haddii markaa qaanuun dejintu sideeda gaalnimo ay u tahay culimmadu waxay odhan laheen qaanuunka dejiyeen bay ku gaaloobeen ee ma yidhaahdeen waxay ku gaaloobeen juxuudka dabtiritaanka iyo quursiga ilaahay sharcigiisa ay quursadeen tafaasiirta kale saas ayaa ku wada qoran tafsiir waxa weye qurطubi iyo tafsiir fatxu lbayaan lisadiiq xasan khan iyo fatxu lqadiir lishawkani iyo ruuxu lmacaani lilaluusi iyo ataxriir wtanwiir libni cashuur iyo axkaamu lqur'aan lisayid bal sheikhulislaam ibnu taymiya isna masalada ishaaray majmuucu lfataawaha wakadalika alimaamu shinqiiti raximah llahu tacaala fi tafsiirihi adwaa albayaan qodobka afraad wuxuu yahay qaanuun dejinta aanay gaalnimo kalala socon ama qaanuunku xukumka aanay gaalnimo kalala socon in wax lagu gaalaysiiyaa maaha mid nas ku dul qodsanta oo nas ina odhanaya xaaladaasi waa gaalnimo dee ma jiro aayaadka xukunka ka hadlayana waxaynu tilmaamnay inay caam yihiin oo qadiyadda quraya qaanuunka caamkaaba ay shamlisanayaan oo labadu isku meelun dee ay marayaan marka aayaadka laga hadlaayo mana aha masale lagu ijmaacsay oo laysku waafaqsan yihi oo ma jiro ijmaac ku sugan in wadcu lqawaanin walxukmi bihaa uu yahay kufri iyo gaalnimo marka waxaynu odhan karnaa kufri bawaaxa ma aha gaalnimo cad oo aan laysku khilaafsanayn ma aha qadiyadda wadcu lqawaaniin iyo walxukmu biha mana aha mid aynu burhaan uga haysanno min cindi illah rasuulkeenna caleyh afdal salaati watasliim waa diiday xukaamta muslimiinta u taliya in lagu khuruujo lagu baxo oo daacadooda laga baxo ilaa inay la yimaadaan mooyaane kufri bawaax gaalnimo gaal inay gaalnimo tahay cadday oo nas loo hayo ama ijmaac marka waxay noqonaysaa in qadiyadda qawaaniinta wax lagu tagfiiriyaa min atagfiiri bilixtimaal arrin muxtamila oo marka ay ugu yar tahay markaa casan ay ugu sarrayso ixtimaasho inay gaalnimo noqoto inaanay gaalnimo noqon in wax lagu gaalaysiiye bay noqonaysaa haddii masalada wax lagu gaalaysiiyo waa arrin muxtamila oo udhaxaysa marka derajaday u sarrayso la gaadhsiiyo waxay udhaxaysaa gaalnimay noqon kartaa iyo gaalnimo ma aha waa gaalnimo iyo gaalnimo maaha bay udhaxaysa gaalaysiinta marka wax lagu gaalaysiyo waxay noqonaysaa min atakfiiri bilmuxtamil in wax lagu takfiiriyo waxa weeyaan arrin muxtamila taana waxaa inoo caddaynaya dadka alqawaanin alwadciya oo gaalnimo kale aanay la socon wax ku gaalaysiiyaa waxa ay ku odhanayaan ninkan qawaaniinta dejisee wax ku xukumaya haddaanu xalaashan ahayn ama sharciga ilahi aanu ka fadilahayn oanu u arag inay qawaaniinta sharciga ay ka wanaagsan tahay oo ay tahay alaslax lilbilaadi waalcibaad fama aladii yaxmiluhu calaa haada haddaan maxaa u geeyey saas ayuu ku odhanaya inuu sharcigi ilahi halkaa iska dhigo oo qawaaniin uu soo qaato maxaa u geeyey haddaanu xalaashan ahayn ama sharciga ilahi aanu ka fadilahayn oanu u arag inay iyadu sharciga ilaahay dadka uga wanaagsantah waxaa markaa jawaabta ay noqonaysaa in la yidhaahdo arrintu sidaa aad sheegaysaan way ixtimaashaa way noqon kartaa waxaa qawaaniinta u geeya inay tahay inuu xalaashanayo ama inuu arkay inay sharciga ilaahay ka wanaagsantah oo ay tahay alaslax lilbilaadi waalcibaad sidaa way ixtimaashaa waxaa kaloo ixtimaashaa oy noqon kartaa isagoon xalaashan ahayn sharciga ilaahayna aan ka fadilahayn haddana inuu qawaaniinta wax ku xukumayo oo uu isleeyahay haddaad iyada wax ku xukumi weydo xukunkaad waayi doonta oo qaar kaa xoog badan oo kaa sarreeya ay kaa tuuri ama shacabkaaganaba kuu kici doonaba haddaad taxkiimu shariica aada la timaado amaba se ay tahay qawaaniintu mid isagu meesha uu ugu yimi iyadoo shaqaysa isleeyahy haddaad beddesho sii xukumi maysid dadka labadaaba way ixtimaashaa in xalaashi iyo tafdiil uu geynayo iyo in waxyaabaha kale aan sheegnay ay u geynayaan inay labadaba ixtimaashana a'imada ayaa tilmaamay oo maxamed bnu saalih alcuthaymiin raximah allahu tacaala wuxuu yidhi wa fii danni annahu laa yumkin liaxadin an yutabiqa qaanuunan mukhaalifa lisharci yaxkumu fiihi fii cibaadi illah ila wahuwa yastaxiluhu wayactaqidu annahu khayru min alqanuuni asharci fahuwa kaafir hada huwa aahir waila fama aladii xamalu calaa dalik xule sheekh bnu cuthaymiin sidaan anigu u malaynayo suurtagal maha qofku inuu dabaqo qaanuun sharciga ilaahay khilaafsan oo addoomaha ilaahay uu ku kala xukumo isagoo xalaashanaya mooyaane oo ictiqaadsan qaanuunkan sharciga ilahay inuu ka khayr badan yihi kaasi markaa kaafir buu noqonaya wa ilaa haddii kale maxaa qaanuunka u geeyey haddaanu xalaal u arag ama sharciga ilahay inuu ka wanaagsan yahay aanu ictiqaadsanayn markaasaa sheekhu haddana istidraak buu sameynaya masaladii uu ka daba tegaya wuxuu odhanayaa qad yakunu aladi yaxmilu cala dalika khawfan min unaasin aakhariin aqwa minhu ida lam yuطabiq fayakunu huna mudahina lahum faxiinaidin naquul ina hada kalmudaahin fi baqiyati lmacaasi saa sheekhu wuxuu leeyihi waxaa suurtagala qaanuun inuu wax ku xukumo waxa u geenayaa inay tahay baqa uu ka baqanayo dad kaloo isaga ka xoog weyn isleey haddaad qaanuunkaa dabaqi weydo waxbay ku yeelayn doonaan ma xukunkay kaa qaadi doonaan markaa dee wuxuu noqonayaa mid arrintaa u sameeye mudaahano raaligelin cid uu ku raaligelinayo ee mid xalaashanaya ama sharciga ilaahay ka fadilaya noqon maayo waxaanu la xukum noqonayaa buu leeyahay sheekhu dadka kale macaasida sameeye u sameeye mudaahanatan iyagoo cid ku raaligelinayo waa farabadanta qof arrinuu xaaraan u arka sameeya isagoo cid ku raaligelinaya marka kuwaas ayuu xaaladan la mid noqonaya hadalka sheekha maxaa ka cad waxaa ka cad kuwa qawaaniinta wax ku xukumaya inay suurtagal tahay inay xalaashanayaan sharcigana ay ka fadilayaan islamarkaana ay suurtagal tahay inaanay xalaashanayn sharcigana aanay ka fadilahayn ee ay u geynayso baqadaba ay ka baqanayaan iyo kuwa ay mudaahano u samaynayaan iyo xukum jacayl iyo waxyaabo lamid labada arrimoodba waa ixtimaashaa maadaama xaalkoodu labada arrimoodba uu ixtimaalo u dhici karo sharcan ma bannaan tahay in wax lagu gaalaysiiyo arrin muxtamila oo ixtimaasho gaalnimo gaalnimo inaanay ahayna ixtimaasha kaasi waa in la isweydiiye taa alana xaakimka yaxkum bilqawaaniin yaxtamil anahu kafir yastaxil wayufadil hada alqanuun cala sharci illah wayaxtamil anahu laa yastaxil walaa yufadiluhu cala sharci illah wainamaa xamalahu cala dalika alhawa walkhawf xub almansib labadaas u ixtimaala ma banaantay arrin muxtamila inay gaalnimo tahay inaanay gaalnimo ahayn in wax lagu gaalaysiiyaa waa in su-aashaa la isweydiiyo waxaa lena laa yajuusu takfiir biamrin muxtamil ma banaano in qofka lagu gaalaysiiyo hadal ama ficil ama ictiqaad gaalnimo noqon kara oo ixtimaalo inay gaalnimo uu yahay islamarkaa ixtimaalana inaanu gaalnimo ahayn taana qaacidada noocaasana aimadu hore ayaa waxa weeyaan ay u dejiyeen ama ay uga hadleen sheekhu islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fa ina takfira laa yakunu biamrin muxtamil gaalaysiintu ma noqoto mid ku dhisan arrin muxtamila gaalnimo noqon karta gaalnimona aan noqon karin afsaar ibn masruul jiska saddexaad sabxada sagaal boqol iyo saddex iyo lixdan waxaa weliba waadixo misaal tadbiiqiya tadbiiq camaliya wataa kalaamka imaamu shaafici raximah llah shaafici wuxuu sharaxaya xadiidkii qisadii xaatib ibn abi baltaca nebi maxamed oo doonaya kufaaru quraysh inuu ku duulo ayaa xaatib ibn abi baltaca warqad uu qoray uu leeya wuu idinku soo socdaay iska ilaaliya oo ka digtoonaada markaasaa shaafici wuxuu leeya raximah llahu tacaala xaatib markuu rasuulku uhi war arrintaa maxaa kugu kalifay wuxu uhi wallahi igumay kalifin aan islaamka ka shakisnahay islaamka aan necebahay gaalnimada aan jecelahay iyo gaalada ee waxaa igu kaliftay arrin adduunyo marka arrintan uu ku dhacay xaatib waxay ixtimaashaa ama ugu dhici kartaa laba siyood inuu xaatib run sheegayo ay ka dhab tahay oo adduunyo doonun arrintaa uu ku kalifay in xoole iyo dad maka uu kaga yimi gaaladu ay u ilaaliyaan oo yidhaahdaan wallahi ninkaasi war muhim uu ina siiya inu abaal gudno xoolihiis iyo dadkiisa aynu badbaadino waxaa kale ixtimaashaa inaanay runtii ahayn ee been uu sheegayo oo arrintan gaalnima ay ku kaliftay nacayb islaamka u hayo iyo jacayl gaalnimada u hayaa marka arrinkiis muxuu noqday ficilkaa xaatib uu sameeyey wuxuu noqday mid ixtimaalo arrin gaalnimaa oo ah inay gaalnimo arrintaa ku kaliftay iyo jacayl u qabo kufriga iyo nacayb islaamnimada u qabo islamarkaana ixtimaala inaanay gaalnima ku kalifin ee adduunye jacayl iyo waxaasi ay u geeyeen markaa rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim xaatib markuu yidhi iima geyn islaam nacayb iyo gaalnimo jacayl ee waxaa ii geysay adduunyo iyo maslaxaan ilaashanayey arrintaa muxtamilkaa rasuulu kuma gaalaysin ee iska daaya buuri run buu idiin sheege idan xadiidka a'immadu waxay ka qaateen qaacido odhanaysa altakfiru laa yakunu biamrin muxtamil qofkuna hadduu ku hadlo qowl hadal gaalnimo ixtimaala oo haddii si loo ega gaalnimo noqon kara haddii si kale loo fasirana gaalnimo aan ahayn ama uu sameeyo ficil haddii si loo ego gaalnimoa si haddii loo fasiro si kale haddii loo fasirana gaalnimoa noqonayo isaga ayaa la weydiinaya maxaad uga jeeda haddii sidii gaalnimada noqonaysay uu ku fasiro ficilkiisa ama qowlkiisa dee waa lagu gaalaysiinaya haddii sida kale uu ku fasirana ee gaalnimada aan noqonahayna dee lagu gaalaysiin maayo hadihi qawaacid waa dawaabid muhima jiddan fii baabi takfir ay tahay in la fahmo hadalka shaafici markaan idin akriyo wuxuu ihi shaafici fii hada alxadiid xadiid xaaqib buu ujeedaa sarxu lxukmi biisticmaali dunuun waxaa laga qaadanayaa in la tuuro in mala wax lagu xukumo tusaalahaan male qofka lagu gaalaysiiyo oo iminka ninkaa xaakimka qawaaninta wax ku xukumaya waynu u malayn karnaa inuu xalaashanayo ama sharciga ilaahay u ka fadilayo sida kalena way noqon kartaa markaa mane male waxba lagu gaalaysiin maayo liannahu lama kaana alkitaabu yaxtamilu an yakuuna maa qaala xaatib kamaa qaal markay warqadiisaasi noqotay xaatib mid noqon karta sidaa uu yidhi oo min annahu lam yafcalu shakan fi lislaam inaanu u samayn shaki islaamka uu ka shakisan yahi wa annahu facalahu liyamnaca ahlah oo uu sameeyo uu si reerkiisa iyo xoolihiisa loogu ilaaliyo wayaxtamil an yakuuna jalla laa raqba can lislaam oo ixtimaasho arrinta inay tasin birraxasho ka dhacday saxaabiga oo aan ahayn nacayb islaamka u qabo saasay ixtimaasho waxtamala almacna alaqbax macnaha foosha xunna ay ixtimaashay macnaha foosha xun waa maxay in arrintaas ay u geysay nacayb islaamka u hayo iyo jacayl gaalnimada u hayo labadaasay ixtimaashay in arrintan gaalnima ay u geysay iyo in arrintan ay u geysay sidaa isagu uu sheeganayo maslaxa adduunye haddii ay noqotay inay u geysay waxa weeyaan nacayb islaamka u hayo iyo jacayl kufriga u hayo dee arrin mukafira bay noqonaysa haddii ay noqotay inay u geysay maslaxada adduunye sidaa uu sheeganayana dee arrinaan lagu gaalooben bay noqonaysa ficilkiisuna wuxuu noqday mid labadiiba ixtimaalo inay taasi u geysay inay taasi u geysay wuxuu le waxtamala almacna alaqbax kaana alqawlu qawluhu fiima xtamala ficlu qowlkiisii baa la qaatay isagu uu ku fasiray ficilkiisa muxtamilkaa ku hadduu la yimaado ficil ama qowl sariixa waan fasirayaa sidaa ugamaan jeedin dee laga yeeli maayo oo hadduu si cad ilaahay u caayo laga yeeli maayo sidaa ugamaan jeedin se mid baa wuxuu yidhi facala allahu birasuul facala allahu birasuul rasuulka inkaari ha ku dhacdo balaaya ha ku dhacdo siduu qaadiciyaadu ku sheegay kitaabkiisa ashifaa markaasaa la yidhi maada taqul yaa caduw allah war cadowgii ilahu maxaad leedahay markaasuu yihi rasuulkaan ujeeda miyaad garanaysaan dibqallocaan uga jeedaa bu yaa laga yeelaya taa laga yeelma waa ficilkiisaan muxtamil ahayn oo qowlkiisaasi inuu rasuulkao nebi maxameda uga jeediyo inuu dibqallooca uga jeedo ma ixtimaale oo wuxuu ku cadiya rasuulka laakiin xaafid ibn abi basaca ficilkiisani muxtamil buu ahaa isagu markaa qowlka ama ficilka ama ictiqaadka muxtamilkaa qofka yidhi ee uu ka soo fulay siduu isagu ku fasirto marka la weydiiyo ayaa laga aqbalaya daahirkiisaas hadday noqoto sida kale lagu gaaloobaya inuu uga jeedo hada fima baynahu wa bayna allah lakin naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawala asaraa'ir inagu intaa inoo muuqatayna xukumayna wixii naga qarsoonna ilahay baa subxana wa tacaala loo deynaya wuxuu leeyahay shaafici raximah llah waxakama rasuulu llahi fiihi bian lam yaqtul walam yastacmil calayhi alaqlab rasuulku wuxuu ku xukumay xaatib in aanu dilin isla markaana aanu u isticmaalin sida aqlabka dadka had iyo jeeraale xaaladaasoo kale qofka nebi maxamed warkiisii gaalada gaadhsiiye nebi maxamed baa idinku soo socdo iska ilaaliya sida khaalibki waa maxay ee innaga aynala noqonayso inuu islaamka necab yahay soo maa kufriga iyo gaalnimadana uu jecel yahay inay guulaysto kor ay noqoto haddana rasuulku maadaama ficilkiisu muxtamil ahaa taa kumuu xukum siin bal qowlkiis inuu ka aqbalay rasuulka calayhi afdal asalaatu watasliim lamana odhan karo sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen dee ilaahay baa nebi maxamed u waxyooday xaatib inaan arrintan gaalnima u geyne maslaxa adduunyaa u geysay rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim axkaamtan daahirkee muuqata dadka uu ku xukumayo ama uu ku kala xukumayo wax si gaara loogu waxyoodo shaksi gaara looga sheegay